سورة الانفطار
alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى اllahu lى muxamadi wala ali muxamed waxaynu bilaabaynaa in sha allahu tacaala suuraة اlinfiطaar suuraddan suuraة اlinfiطaarna waxay ku saabsan tahay qiyaamada ayay ku saabsan tahay saynu shalayba soo sheegnay oo xadiidkii saddexdii suuradood ee ku wada jiray weeyaan ida الshamsu kuwirat iyo ida الsamaءu infatarat iyo ida الsamaءu inshaqat bismi اllaahi الرaxmaan الraxiim ida الsamaءu infatarat markay dildillaacdo samadu ida الsamaءu infatarat markay dildillaacdo samadu waida اlkawaakibu intaharat markay daadato xidiguhu ay daataan oo ay samada ka daataan waida albixaaru fujirat marka laysu faruuro badaha laysu faruuro laysku furo oo bad keliya laga dhigo waida alqubuuru bucthirat marka la gediyo xabaalaha oo xaggoodii hoosaysay la sarraysiiyo xaggii sarraysayna la hoosaysiiyo ciiddeedii baa la gediyayaa ay quliba turaabuha calimat nafsu maa qaddamat wa akharat calimat waxay ogaanaysaa nafsun ay kullu nafsin naf kastaaba maa qaddamat ay aladii qaddamathu kay hormarsatay ogaanaysaa wa akharat iyo kay dib dhigtay ayay ogaanaysa yaa ayuha alinsaanu aadamiyow maa garraka maxaa kaa dagay oo kaa kediyey birabbika alkariim rabbigaagii sharafta lahaa inaad caabuddo oo isaga ateecdo oo aad isaga rumayso oo aad sharcigiisa raacdo maxaa kaa dagay oo kaa kediyey aladii khalaqaka fasawaaka aladii kaasoo khalaqaka ku abuuray fasawaaka yacnii simay jidhkaaga oo kaa yeelay miduu waxa weeye jidhkiisii siman yahay oo dhammaystiran yahay facadalaka oo ku dheelli tiray oo mid kala dheer aan kaa yeelin fii ayi suurati maa shaaa rakkabak fii ayi suuratin suurad kasta maa shaaa ay shaaa uu doonay rakkabaka ayuu iska kaa saaray oo bimacnaa isaga kaa keenay ay fii suuratin ayi suura suurad kasta oo uu doonuu ilaahay iska kaa saaray kalaa bal tukadibuuna biاddiin kala yacni iska daah yacni dagnaanta aad ka dagan tahay ilaahay inaad ateecdood caabuddo kedsoonkaad ku jirto ka hadh bal tukadibuuna biاddiin waa beeninaysaan biاddiini abaalmarintaa beeninaysaan ama biyowmi اddiini maalinta abaalmarinta maalinta abaalmarintaa beeninaysaan ama biddiini diinta xaqa a lafteedaa beeninaysaan diin jazaagana waa la yidhaahdaa abaalmarinta ah kamaa tadiinu tudaan diin diinta xaqaana waa la yidhahdaa labadaba culammadu waa ku fasireen ahlucilmiga qaarkoodba mid bay ku fasireen wa inna calaykum laxaafidiin wa inna calaykum korkiinna waxa ku sugan laxaafidiina qaar ilaalinayo malaa'iga ku sugan kuwaa ilaalinayo kiraaman sharaf leh kuwa ilaalinayoo kaatibiina wax qoraaya khayr iyo shar waxaa samaysaanba waa qorayaan yaclamuuna maa tafcaluun waxay qorayaan yaclamuuna xaalay og yihiin maa tafcaluuna kaa samaysaan ay og yihiin ay aladii tafcaluuna ina alabraara lafii naciim ina alabraara kuwa wan wanaagsane khayr ka badan waa biri iyo khayr bay ku sifaysan yihiin birigana waxaa la yidhaha khayr oo dhan ina alabraara kuwa wan wanaagsane khayrka sameeye ahlu khayr ka ahi lafii naciim nicmay ku sugan yihiin oo jannadii nicmada lahayd bay gelayaan jacalana allahu minhum wa ina alfujaara lafii jaxiim wa ina alfujaara kuwa xunxumi ee fujuurka iyo fisqiga iyo xumaatada badan iyo gaalnimada lafii jaxiim naartii ololka badnayd bay ku sugan yihiin bimacnaa geli doonaan yaslawnahaa yowma addiin yaslawnahaa way gelayaan naartaas yowma addiin maalinta abaalmarintay gelayaan oo qiyaamada ah yowma addiin waxay ka mid tahay magacyada qiyaamaday ka mid tahay wamaa hum canhaa bighaa'ibiin waxay geli doonaan walxaal maa hum canhaa bighaa'ibiin iyagaan ka maqnaanaynin yacni ilbidhiqsi ama saacad ka maqnaan doonin ayay geli doonaan bimacnaa la qadaray inaynay ka maqnaan waa xaala muqadara wamaa adraaka maxaa ku garansiiyey maa yowmu ddiin maxay tahay maalinta abaalmarintu maadu waa istifaamiya waa su'aal uma maa adraaka intaa dabadeed maxaa ku ogeysiiyey maa adraaka bimacnaa maa aclamaka maxaa ku garansiiyey ama maxaa ku ogeysiiyey maa yowmu اddiin muxuu ahaaday maalinta abaalmarintu yowma laa tamliku nafsu linafsin shayئa ay huwa yowma laa tamliku wuxuu ahaaday maalintaanu hananayn nafsu nafna linafsi naf kale shay-an waxba aynay u hananayn waa maalintaas yowmu iyo yowma waa laba qiraa'o oo sabci ah yowmu marka la yidhaahdo waxay noqonaysaa khabaroo waa iska caddahay ay huwa yowmu laa tamliku nafsun linafsin shay'a yowmo marka la yidhaahdo waxaa ku bannaan khabarnimadii iyo in udkur loo qadaraa labadu waa ku bannaanta khabarnimadii waa ku bannaantaoo maadaama yowma loo idaafeeyey yacnii ficil mudaaric loo loo idaafeeyey culammada qaarkoodoo nuxaadda ka mida banneeya in la binayn karo oo mebni laga dhigo waana sida kuufiyiintu mareen ibnu maalik laftiisuna uu marka waxa weeye uu quweeyey waman banaa falan yufanadaa waa ka odhanaya kii bineeya yacni laguma qalad xukminaayo ee sax buu ku taagan yahy calaa haada alwajhi marka lagu socdo waxay noqonaysaa yowma laa tamliku ay huwa yowma laa tamliku kordhiga ha la yaabeen hadday khabar tahay see loo kordhigay waxaa la odhanayaa waa mebni wejiga labaad wuxuu noqonayaa in udkur loo qadaro ay udkur waxaad xustaa yowma laa tamliku maalintaanu hananayn nafsu nafna linafsi naf kale shay-an waxba aynay u hananayn waalamru yowmaidin lilaah waalamru amarku yowmaidin lilaah maalintaas ilaahay oo keliyuu u sugnaaday ilaahay buu u sugnaaday suuraddu waxay ku saabsan tahay qiyaamada ilaahay wuxuu inoo sheegayaa marka cirku dildillaaco xidiguhuna ay soo daataan badaha la ysku faruuro bark- eh, badaha la ysku faruuro bad keliya laga dhigo aayadda kalena waxay sheegaysaa in la shidaayo xabaalaha waxa ku jira laga soo saaro oo ciiddeedii baa la gediyayaayoo halkii hoosaysaa la sarraysiinayaa halkii sarraysayna waa la hoosaysiinaya afartaa arrin markay dhacaan calimat nafsu maa qaddamat wa akharat naf kastaaba waxay ogaanaysaa waxay hormarsatay khayr iyo sharba ay min khayrin wa sharin qadamat labaduba waa soo gelaya khayr iyo sharba waxay hormarsatay waa ogaanaysa wa akharat waxay dib dhigtayna waa ogaanaysaa oo bimacnaa sunno wanaagsan waddo wanaagsan ay jidaysay oo hor seeday ama waddo xun ay hor seeday ee ka tagtay yacni taana waa ogaanaysa oo qofka waxa wanaagsan ama waxa xune lagaga daydo ee dabadii la samaynaaye isaga lagaga dayanayo hadduu wuxuu wanaag ahaana ajarkiisii waa u soconaya hadduu xumaana ahaana dembigiisii waa u soconaya man sanna fi lislaami sunnatan xasanatan falahu ajruha wa ajru man camila biha ila ywmi alqiyaama nebigu wuxuu yidhi salى اllahu عaleyh wasalam ruuxii jideeya jid wanaagsan waxaa u sugnaanaya ajarkiisaa u sugnaanaya jidkaa wanaagsanee u jideeyey waxaa kaloo u sugnaanaya cidda dabadii samaysa jidkaa wanaagsan ajarkoodii ajar la mida iyagana u- isagana u sugnaanaya waa khayru horseedayoo sababay khayrkaa lagaga dayanaayo ajar baa loogaga qoy- logo- looga qoraya cid kastoo kaga dayataba waman sanna fi lislaami sunnatan sayi'atan facalayhi wisruha wa- wa wisru man camila biha ila ywmi alqiyaama wuxuu kaloo nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam ruuxii jideeya jid xun waddo xun buu dadka u horseeday markaasaa dadkii kaga daydeen markuu dhinto dabadeed yacnii dadkii kaga dayday sharkaa iyo xumaantaa isagana dembi baa looga qoraya iyagoo iyagana dembigoodii aan laga nuqsaamin ka kalena ee khayrka cid kaga daydayna ajarkiisii laga nuqsaamin maayo ajar la mida baa loo qorayaa kii u horseeday khayrka man dalla calaa khayrin falahu milu ajri faacilih xadiis kale waxaa ku soo aroortay ka khayr cid tusiya yacnii khayrkaa cidduu tusiyey ajarka loo qoraayo ajar la mida isagana loo qoray ciddaa uu tusiyeyee samaysay ajarka loo qoraayo mid la mida isagana loo qorayo waa arrinka inanka waa arrinka keensaday ina aadamkii walaalkii dulmiga ku dilay ee dilka xaqdarrada ah dadka u horseeday in dembi u socdo ilaa qiyaamada laga gaadhaayo oo waatuu nebigu yidhi sala allahu alay- alayhi wasalam oo waatuu nebigu yidhi sala allahu alayhi wasalam maa min nafsin tuqtalu dulman إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل نف ظلم لقد لا مجر إلى قيامة لقى قارايو mooyaane in ina aadamkii walaalkii dulmiga ku dilay qayb dembigaa ka mida loo qoraayo naf kasta oo dulmi lagu dilo qayb looga qoraayo sababtu waxay tahay liannahu awalu man sanna alqatla waa kii ugu horreeyey ee jideeyey dilka xaqdarrada ah marka wa akharat ahlucilmiga qaarkood waxay ku fasireen yacnii waa sunnihii ay sababeen ee khayr iyo sharba ahaa ee dabadood lagaga dayday kaasi waa tafsiir tafsiir labaad culammada qaar waxay ku fasireen calimat nafsu maa qadamat naf kastaa waxay ogaanaysaa waxay hormarsatay oo ay samaysay oo khayr ah wa akharat iyo waxay dib dhigtay oo bimacnaa khayray samayn weyday ayay ogaanaysay oo ta'khiirka waxaa laga tilmaamayaa khayrkii laga tegey labada tafsiirba waa lagu fasiray laakiin tafsiirka horaa sii fiican adiladii aynu sheeganayna waa sii caddaynaysa ilaahay wuxuu la hadlayaa aadamiga culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa insaankii kaafirka ahaa siyaaqaana caddaynayo waa tan ilaahay uu yidhi kallaa bal tukadibuuna biاddiin marka kuwa qiyaamada beeniyey abaalmarinta beeniyey ama diinta xaqa a beeniyey baa insaanka lala hadlayana loo jeeda marka insaankii kaafirkaa buu ilaahay wuxuu ku yidhi maa garaka birabbika alkariim rabbiga iyo taacadiisii maxaa kaa kediyo kaa tagay ya fudayl ibnu ciyaad wuxuu yidhi oo culammadii salafka ka mid a sutuuruhu lmurkhaah waxaa ka dagay yacni asturka lagu sii daayey oo loo xilqariyey hadduu dembigu la yimaadaba cuquubadiisa oo deg dega ay ku dhici lahayd cuquubadiisa cuquubadiisa oo deg degi ay haleeli lahayd dee waxa weeye taacada ayuu ku sugnaan lahaa lamana kashifin ciqaabtiina looma soo dedejin bacdi kale waxay yidhaahdeen haddii lay weydiin lahaa aniga waan laygu odhan lahaa maa garaka birabbika alkariim waxaan odhan lahaa bay yidhi yacni karamuka wa xilmuk ilaahayow deeqdaada iyo dulqaadkaaga ayaa i kediyey ya bacdi baa waxay yidhahdeen talqiin baa ku jiro xujadii baa loo laqimaya laakiin wejigaasi ma fiicna talqiin ma aha canaan weeye lagu canaananayo ee in xujo loo laqimaya ma aha markaa halad weeye qolyaha yidhi talqiin xujada loo laqimayo wey saas aawoodee cumar bnu khadaab waxaa laga soo naqliyey inuu yidhi harahu xumquh nacasnimadiisaa kedisay qowl kale oo aasaarta qaarkood ku soo aroorayna shayطaankaa kediyey harahu shayطaanuh shayطaankiisaa kediyey markaasaa nicamka ilaahay u galay ayuu ilaahay sheegaya aladii khalaqaka fasawaaka facadalak waa ilaahay ku abuuray marka hore waxa lay birabbika birabbi xataa lama odhan ya waayo erayga rabbi waxaa laga qaadanayaa waa kii barbaarinayey oo nicmooyinka ku barbaarinayey oo u nicmaynayey waa abuuray waa u nicmaynaya waa ilaalinaya waa korinaya alkariim baa haddana lagu sifeeyey rububiyadii waa la qayday rabbi baa marka hore la yidhi mar labaadka waxaa loo idaafeeyey ruuxoo waxa la yidhi aduu rabbi ku yahay khalqigoo dhan isagoo u rabbi ah waxaa ruuxa loo soo gaar yeelay lala hadlaayo dee si gaara takhsiiskaa loogu soo gaar yeelay inuu keensan lahaa ya inuu waxa weeye caabudo oo u shukri noqo ateeco alkariimi baa lagu sifeeyey waa kii karamka iyo deeqda badnaa waa kii ku abuuray waa kii abuurkaaga dhammaystiray oo kaa yeelay jooggaagu miduu markaa dhammaystiran yahay yani mustawa mustawa alqaama yani waxaa weeye jooggiisii miduu dhammaystirayo saani u taagan abuurkiisina dhammaystirayo ma dhantaalla ruuxu isagoo laxaadada qaar maqan yihiin ma dhalanayo laxaadada qaaroo maqan dhalan maayo laxaadadiisu waa u dhan yihi waa dheeli tira gacmihii iyo addimadii ma kala dheerayn oo gacanna gacani inay dheer tahay midna gaaban tahay ama addin dheer yahay midna gaaban yahay ama ili ballaadhan tahay midna yar tahay ama dhegi weyn tahay midna yar tahay ama labada dhinac dhinacna markaa gaaban yahay dhinacna dheer yahay ama indhaha midna halka sare ku taallo midna halka hoose yacni midnaba markaa waxa way saa lagama dhigin waa la dheeli tiray midab kala duwan lagama dhigin oo jeexna caddaan lagama dhigin jeexna madow ama jeexna casaan jeexna markaa waxa madow isku midab baa laga dhigay ya haddii ruuxa geesna ay caddaan lahayd geesna ay madoobaan lahayd dee foolxumay noqon lahayd sooma facadalak waa ku dheeli tira xagga midabka xagga qaamada xagga xubnaha ya yani waxa weeye si walba suuradduu doonuu ilaahay kaa yeela markaasaa waxaa la sheegayaa gaaladu inay beeninayso diinta xaqa ah ama abaalmarinta ay beeninayso allah wuxuu ina xasuusinayaa inoo sheegayaa in malaa'igiina ilaalinaysaa ay nala joogto oo korkeenna ku sugan tahay malaa'igtaasi waxay ilaalinayaan acmaashay addoommadu samaynayaan khayr iyo sharba markaasay qorayaan waa malak khayraadka iyo xasanaadka qoraya iyo mid dembiyada iyo sharka qoraya midna xagga midig buu ku suganya midna xagga bidix maa yalfidu min qawli ila ladayhi raqiibu catiid yacni wax kastuu ku hadlo laba malagoo ilaalinaya oo jooga ayaa korkiisa ku sugan hadda halkaa dad badani waxay moodaan labada labada malag magacyadooda in raqiib iyo catiid la kala yidhaahdo sidaasi laakiin sax ma aha raqiib iyo catiid laba magocay kala leeyihiin labada malag ma aha waa laba sifo oo mid weliba ku sifaysan yahay raqiib waa ilaaliye catiidna waa jooge waa xaadir marka mid waloo labada malag ka midii waana raqiib waana catiid ka kalena waa raqiib waana catiid waa saas waa laba sifo laakiin laba magac maaha ahlu cilmigu waa baraarujiyaan tafsiirka ibnu kasiirka iyo tafaasiirta kaleba eeg axaadiista ayaa caddaysay midna xasanaadka inuu qorayo iyo ajarada iyo khayraadka midna inuu qorayo dembiyada ka xasanaadka qoraya xagga midig buu ku sugan yahay ka sayi'aadka iyo dembiyada qorayaana xagga bidix buu ku sugan yahay labadana amarka waxaa siile ka xasanaadka qoraya xadiis baa waxaa ku soo arooray qofku markuu dembi sameeyo malaggii xasanaadka qorayey baa yidhaahda jooji ha qorin u kaadi markaysaga aan eegno inuu toobad keene markaasaa lix saacadood ama toddoba saacadood ayaa la sugaa markuu toobad keeni waayo u yidhahda qor ilaahay wuxuu inoo sheegayaa malaa'igtaasi inay og yihiin waxaad samaynaysaan yaclamuuna maa tafcaluun waxaa soo gelaya qalbiga waxa laga samaynayo iyo waxa korka laga samaynayo mid walba waa og yihin ila qalbiga waxa laga samaynaya lafteeda waa qorayaan ilaahay wuxuu inoo sheegayaa cidda wan wanaagsanee abraarta ahina janno inay gelayso cidda fujaartae xunxumina inay naar gelayso naartaana ay ku daa'imayaan abad alaabaad waxaa la soo naqliyaa sulaymaan ibnu cabdilmelik boqorkii la odhan jiray waa boqor muslimiinta mar xukumi jiray oo boqorradii reer bani umaye ka mid ah ayaa waxaa la yidhi wuu soo xajiyey markuu xajkii yimi ayuu markaa salamatu bnu dinaar ayuu wuxuu ku yidhi iwacdi markaasuu dabeedna markaa waa wacdiyey wuu ooyey markaasuu wuxuu yidhi xaggee markaa la gelayaa markaasuu naftaada qur'aanka u bandhig markaasuu xaggaan u bandhigaa waxaad u bandhigtaa buu uhi ina alabraara lafii naciim wa ina alfujaara lafii jaxiim markaasuu ayna raxmat ullah hadalka hore waan soo kala dhaafaye markuu yidhi waxa weeye wuxuu ku yidhi kayfa alquduumu calى allah tegitaanka ilaahay loo tegayaa say noqonayso markaasuu wuxuu ugu jawaabay salamatu bnu diinaar ka muxsinka ah ee samafalay ee wanaagga la yimi sida ruuxii maqnaa markuu ehelkiisa u yimaado yacni faraxa uu ku sugan yahay oo kale ya sidaasoo kale uu noqonaya kulankuu rabbi kula kulmaya ruuxii muxsinka ah ee samafalay ka musiiga ahina sidii addoonkii sayidkiisa ka baxsaday marka sayidkiisa loo keeno siduu yahay ee madluumka u yahay saasoo kale u noqonaya markaasuu yidhi xaggee la gelaya markaasuu yidhi naftaada waxaad u bandhigtaa qur'aanka xaggaan u bandhigaa buu yidhi ina alabraara lafii naciim wa ina alfujaara lafii jaxiim u bandhig buu yidhi ma abraartii baa tahay kuwii birrigii iyo khayrka la yimi iyo wanaagga mise kuwii xumaanta iyo fujuurka la yimi labadaa nooc bal isqiyaas markaasuu ayna raxmat ullah naxariistii ilaahay meeday markaasuu qariibun min almuxsiniin naxariista ilaahayna kuwa muxsiniintae samafalay bay u dhowdahay ina raxmat allahi qariibun min almuxsiniin buu tilmaamaya boqorrada markay la kulmaan iyo madaxda culammadii hore dee xaqay u sheegi jireen iskamay baarigi jirin oo dee inay ammaan iyo wax la mida iskala qaabilaan may samayn jirine way u naseexayn jireenoo waa waanin jireenoo waa wacdin jireenoo wakhtiyada qaar waa kaga oohin jireen ya qaarna waxa weeye waxay hoosta uga galaan si waxa weeye markaa ay xoogaa malafsiya uga helaan oo ay wax u siiyaan markaasaa laga yaabaa inay iska ammaanaan waana wixii qalada u sheegin ya dee markaasu inuu la shaarigay noqon maayo haddaanu kana fogaan xaqiina u sheegin oo u naseexayn hoosta kaga jiro oo shilimadana ka guranayo ya xaqiina aanu u sheegin oo u naseexayn oo aanu odhan war waxaas waa qalada ka daa dadka bismi illaahi araxmaan araxiim ida asamaau infatarat markay dildillaacdo samadu waida alkawaakibu intaharat markay daadato xidiguhu waida albixaaru fujirat marka laysu furo oo laysku faruuro badaha oo bad keliya laga dhigo waida alqubuuru buchirat marka la gediyo ama la qallibo xabaalaha oo ciiddeeda xaggii hoosaysay laga dhigo xagga sare xaggii sarraysayna laga dhigo xagga hoose bacharadu waa qallibaad weeye calimat nafsun maa qadamat wa akharat calimat waxay ogaanaysaa nafsun ay kullu nafsi naf kastaaba ama mu'minad ha noqoto ama kaafirad ha noqoto maa qadamat kay hormarsatay ogaanaysa aladii qadamathu wa akharat iyo kay dib dhigatay ogaanaysa yacnii waxay khayr samaysay iyo waxay ka tagtay waxay khayr iyo sharba samaysay iyo waxay ka tagtayba way ogaanaysa ama maa qadamat waxay ogaanaysaa kay hormarsatay oo samaysay wa akharat iyo kay dib dhigtay waxaa looga jeedaa sunno xun ama sunno wanaagsan waxay ka tagtay oo lagaga dayanaayo ila waddadii xumayd ama waddadii wanaagsanayd ee ruuxu jideeye lagaga dayanaayey khayr iyo sharba waa loo qorayaa qofka sameeyey wuxuu helaayoo kalaa isagana loo qorayaa yaa ayuha alinsaanu aadamiyow ama insaankii gaalka ahaayow maa garraka maxaa ku kediyey maxaa ku dagay birabbika rabbigaa kaa dagay rabbigaasoo alkariimi kii sharafta laha ah inaad rabbigaa caabuddo cibaadada u keliyeyso isaga caabuddo ad ateecdo maxaa kaa kediy oo kaa dagay aladii khalaqaka fasawaaka facadalak aladii kaasoo rabbigaa la sifaynaya khalaqaka ku abuuray adaan jirin buu ku abuuro ku sameeyey fasawaaka abuurkaagii waa simay oo waa dhammaystiray oo miduu jooggiisu kaamil yahoo dhammaystiran yahoo kaa yeelay mustawiya alqaama facdalaka waa ku dheeli tiray xubnahaagii ma kala dheerayn gacanna ay dheeraato midna ay gaabato addinna uu dheeraado addinna uu gaabto garabna uu sare u dheeraado midna gaabto ilina weynaato midna yaraato ili sarrayso oo meel sare ku taallo midna meel hoose ku taallo waa ku dheeli tiray fii ayi suuratin maa shaaa rakabak fii ayi suuratin suurad kastoo maa shaaa maadu waa masiida litawkiid tawkiid ahaan baa loo siyaadiyey shaaa uu doonay jumlada shaaa waxay sifo ka tahay suurada fii ayi suuratin suurad kasta suuraddaasoo maa shaaa ay shaaa uu doonay shaa'ahaa rakabaka ayuu iska kaa tarkiibiyo iska kaa saaray bimacnaa isaga kaa keenay suuradduu doono ayuu ilaahay yani isaga kaa keenay markaasuu qaar wuxuu ka yeelay qaar aabbahood u eg qaarna wuxuu ka yeelay qaar hooyadood u eg qaar wuxuu ka yeelay qaar yani markaa fir hore yani markaa shabbahayo u eg kallaa bal tukadibuuna biddiin kalla iska daa guruurka iyo kedsoonka aad ka kedsoomayso daacada ilaahay iyo cibaadada ilaahay waa radcun can alguruur bal tukadibuuna biddiin ka soo guurtaasee waxaa beeninaysaan biddiini abaalmarintaa beeninaysaan khalqiga la abaal marinayo ilaahay abaal marinayo ama tafsiir labaad waxaa beeninaysaan biddiini diintii xaqa ahaydee islaamkaa beeninaysaan wa inna calaykum laxaafidiin waxaa beeninaysaan biddiin walxaal inna calaykum laxaafidiin iyadoo korkiinna ay ku sugan yihiin qaar idin ilaaliya ayaa beeninaysaan oo malaa'ig ah baa loo jeedaa xaafidiintaasoo kiraaman sharaf leh xaafidiintaasoo kaatibiina wax qoraaya khayr iyo sharba ruuxu wuxuu samaynaya ay qorayaan xaafidiintaasoo yaclamuuna garanaya maa tafcaluuna ay aladii tafcaluunahu kaa samaynaysaan garanaya ama waxay wax qorayaan yaclamuuna xaalay og yihiin oo garanayaan maa tafcaluuna kaa samaynaysaan ay garanayaan ina alabraara lafii naciim ina alabraara kuwa abraartee wan wanaagsane khayrka badan la imanaya biriga iyo ixsaanka iyo khayrka lafii naciim waxay ku sugan yihiin nicmay ku sugan yihiin waa nicmadii jannada waxaa nicmaysanaya jidhkooda iyo qalbigooda iyo ruuxdooda iyo naftooda intuba nicmaysanaysaa maaha jidhkoo keliya inuu nicmaysanayo wax kastay doonaan bay helayaan nicmay ku sugan yihiin hadday tahay waxa la cunaayo hadday tahay waxa la cabbaayo hadday tahay waxa lagu raaxaysanaayo hadday tahay waxa la maqlaayo yacnii nooc kasta yacnii jidhkoodii waa nicmaysanaya ruuxdoodii iyo naftoodii iyo qalbigoodina waa nicmaysanayaa raalli bay ilaahay ka yihiin ilaahay raalilaahayna raalli buu ka noqda waxay karaahiyaystaan oo dhibsadaan lama kulmayaan aamin bay ka yihiin in laga saaro nicmada ah way ku waarayaan abad alaabaad haddii la odhan lahaa nicmada waa laydinka saaray waa laydinka saarayaa warwar baynay nicmadaba aynay nicmadu soli lahayn yacni way ka warwari lahaayeen sidaas aawadeed nicmadoodu ma noqoteen mid waxa weeye ay ku nicmaystaan markaa ma noqoteen warwarkaasaa cadaab ku noqon lahaa aamin bay ka yihiin in laga saaro aamin bay ka yihiin markaa jannadu inay baaba'do aamin bay ka yihiin inay nuqsaanto yagii ka dhiman maayaan kama xanuunsanayaan dhibaato markaa lama kulmayaan waxaa lagu yidhaahdaa ina lakum an taxyaw falaa tamuutuu abada jannada markay galaan waxaa idiin sugnaatay baa lagu yidhaahdaa inaad noolaataan oo aydaan weligiin dhiman wa an tasixuu falaa tasqamuu abada waxaa idiin sugnaatay inaad caafimaad qabtaan oo weligiin aydaan bukoon waina lakum waxaa idiin sugnaatay an tashibuu falaa tahramuu abada inaad dhallin yaraataan oo weligiin aydaan gaboobin ayaa idiin sugnaatay marka qalbigoodi iyo ruuxdoodi iyo naftoodiina waa nicmaysanaysa adduunyada lafteeda dee nicmay ku sugnaayeenoo yacni markaa nolol wanaagsan bay ku jireen falanuxiyannahu xayaatan dayiba yacnii gaaladii halkay kaga suganta iyadoo nicmo adduunyo xataa la siiyo badankoodu nicmaysanaayo ayay gaaladii warwar iyo walbahaar ku nooshahay wax walba isagoo haysta ayaa waxa dhacda gaalo badan inay isdilaan ya waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acma ilaahay wuxuu inoo sheegay kuwa dikriga ilaahay ka jeesta inuu ku nool yahay nolol cidhiidhi ah yacnii adduunyada lafteedii isagoo nool ayuu cidhiidhi ku nool yahay wa ina alfujaara lafii jaxiim mu'miniintii laakiin waxay ku nool yihiin adduunyadii nolol wanaagsan oo naftoodii deggan tahay oo ay qanaaco haystaan xataa hadduu faqiir yahay qanaacu haystaa qadarka ilaahay buu ku kalsoon yahay dhibaataduu ku sabrayaa nicmaduu ku shukrinayaa yacni naftiisaa hani ah laysa alghinaa can kasrati alcarad inama alghinaa hina annafsi baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam haninimadu ma aha xoolaha adduunye inay fara badan yihiin haninimadii ma aha yacni haninimada wanaagsanee dhabta ahi taa maaha ee haninimadu waa naftu inay qani tahay oo bimacnaa qanaaco leedahay wa ina alfujaara lafii jaxiim kuwa markaa xunxun ee fisqiga iyo xumaanta iyo gaalnimada la imanaya ee samaynaya ee sidaa ku dhintay lafii jaxiim waxay ku sugan yihiin naar olol badan bay ku sugan yihiin yaslownahaa way gelayaan naartaas yowma addiin maalinta abaalmarintay gelayaan waa yowmu alqiyaama waxaa kaloo lagu fasiray yaslownaha ay yuqaasuuna xarahaa kulkeeday ku gubanayaan oo ku solmayaan yadkhuluunahana waa lagu fasiray oo saliya yaslaa asal ahaan waa solayga iyo gubitaanka weeyi marka waa ku gubanayaan yadkhuluunaha marka lagu fasiro way gelayaanna waa tafsiirun bilaazim macnihii ka laazimaya lagu fasira wamaa hum canhaa bighaa'ibiin waxay gelayaanoo ku solmayaan naartaa jaxiima maalinta abaalmarinta walxaal maa hum canhaa bighaa'ibiin xaal aynay ka maqnaanaynin saacad yar ama ilbidhiqsi ka maqnaan maayaan ee markay galaan way ku jirayaan abad alaabaad bay ku jirayaan marka waa xaala muqadara weeyi xaala muqadara oo waxaa loo qadaray markay galaan inaanay dib uga bixin oo ilbidhiqsi laga saarin ama saacad yar aan laga saarin wamaa adraaka maa yowmu ddiin wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey ama maxaa ku garansiiyey maa yowmu ddiin muxuu ahaaday maalinta abaalmarintu maxay ahaatay maxaa ku garansiiyey cabdullaahi bnu cabbaas waxaa laga soo wariyey wax kastuu ilaahay qur'aanka ku yidhi wamaa adraaka nebiga waa loo sheegay oo markii dambe waa la garansiiyey laakiin wax kastuu ilaahay qur'aanka ku yidhi wamaa yudriika uu ilaahay ku yidhi nebiga looma sheegin oo loogama warramin laakiin wamaa adraaka wax kastuu ilaahay qur'aanka ku yidhi gudihiisa nebiga waa loo sheegay salى اllahu alayh wasalam oo dib baa laga fasira saas aawadee halkanna dib baa laga fasira yowma laa tamliku uma maa adraaka maa yowmu اddiin intaa dabadeed maxaa ku goransiiyo ku ogeysiiyey maa adraaka bimacnaa maa aclamaka ayu shayin aclamaka shaygee ku ogeysiiyo ku garansiiyey maa yowmu اddiin muxuu ahaaday maalinta abaalmarintu yowma laa tamliku ay huwa yowma laa tamliku waa maalintaanu hananaynin nafsun nafna aynay hananaynin linafsi naf kale aynay u hananaynin shay-an waxba aynay u hananayn walamru amarkuna yowmaidin maalintaasi lilaahi ilaahay buu u sugnaaday yowmu iyo yowma labadaba waa la akhriyey yowmu marka la yidhaahdo khabarnimadiisa waa cadda ay huwa yowmu laa tamliku nafsun linafsin shay-a yowma marka la akhriyo waa qiraa'ada musxafkee waxaa ku bannaan in la yidhaahdo waa khabar laakiin maadaama ficil loo idaafeeyey baa la bineeyey taasna nuxaadda qaarkood ha diidaan laakiin culammada qaarkoodoo nuxaadda ka midaba ogol qowlkoodaana qawiya waynu soo sheegnay wejiga kale wuxuu noqonayaa in udkur loo qadaroo lagu nasbiyo markaa nafna naf kale waxba u hanan mayso ya ruux odhanaya aniga isku kay hallee anaa aakhiro wax kuu taraya ma jiro nebi moxamed sala allahu alayh wasalam isagoo dadka ugu khayr badan ayuu haddana dhowe iyo dheereba wuxuu ku yidhi qaraabadiisii u dhowaanshaha badnayd iyo qaraabadiisii ka yara durugsanayd mid walba wuxuu ku yidhi xagga ilaahay waxba idinka hanan maayo laa ugni cankum min allahi shaya laa ugni cankum min allahi shaya ya yani ilaahay ka baqo nafyihiinna naar ka badbaadiya oo iimaan iyo taqwa ku badbaadinaysaan baa macnuhu u dhacaya ee iimaanka iyo taqwadaa la kaalaya laa ugni cankum min allahi shaya xagga ilaahay waxba idinka hanan maayo ayuu nebigu yidhi salى اllahu alayh wasalam ilaa uu ka soo gaadhay inantiisii faatima oo ubadkiisa ugu jeclaa uu ku yidhi yacni faatimaay oo markaa inan rasuul ahay saliinii min maali maa shi'ti laa ugni canki min allaahi shaya xoolahayga waxaad doonto iga weyddiiso xagga ilaahay waxba kaaga hanan maayo ya faatima ayuu sidaa ku yidhi xataa adeerkii buu ku yidhi oo eeddadii buu ku yidhi oo qaraabadiisii kaleu ku yidhi ilaa uu inantiisii sidaas ku yidhi markaa ruuxna ruux kale waxba u hanan maayo waa cumuumkeedaa weeyi ruuxu odhanaya waxaad doonto iska samee anaa ku nooloo ku badbaadinaya aakhiro dee waxa weeye waa wax aan jirin haddii cidi tidhaahdana baatil bay ku hadashay wadaaddada qaar baa waxaa laga sheegaa awliye laga aaminsan yahay inay yidhaahdeen xertaydu aniga ha isku kay hallayso xertaydu aniga ha isku kay hallayso axad xertayda ka midi ma gelaayo naar haddii naar la geliyo axad ka mida xertayda candhuufun baaban ku tufayaa naarto markaasay jurururuq bakhtiyaysaaba ya bal nebi moxamedna wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam xagga ilaahay waxba idinka hanan maayo dadna waxay ka aaminsan yihiin wadaadkaasi xertiisa inuu wax u hananaayo ou naarta ka badbaadinayo haddayba dhacdo mid naarta in laga geliyana naartaba inuu bakhtinayo talo awoodda xagguu ka keena waxaasi waa abaatiil waa waxaan jirin yowma laa tamliku nafsun linafsin shay'a waalamru yowmaidin lilaah amarku maalintaasi wuxuu u sugnaaday allaahoo qudha oo adduunyadaba sow amarku ilaahay uma sugnaan haa adduunyadaba amarku ilaahay waa u sugnaadaye laakiin adduunyada sheegashooyin baa jiray anaa halkan ka boqora anaa halkan ka taliya anaa halkan xukuma yacni aniga laygama daba yidhaahdo sheegashooyin baa jiray laakiin maalintaa sheegashooyinkii baa go'aya ya sheegashooyinkii ayaa go'aya wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuubu ilayk